إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcahm بإxsaan إlى yوم الdiin أma bعd waxaan ku soo jirnay darsigii tafsiirka qur-aanka kariimka ah waa dersigeennii boqol lixdan iyo lix oo nooga bilaabanaya aayadda soddonaad ee min suurati اlxaj qaala allahu tabaaraka wa tacaalى dalika kaas la soo sheegay xukmu اllahi وamru waa xukunkii alleh iyo amarkiisii waman yucadim qofkii weyneeya xurumaati illaah ilaahay waxyaalaha uu xarimay fa huwa weynayntaas aa khayrun lahu u qayr badan cinda rabbii rabbigiis agtiisana ugu qayr badan wa uxillat lakum waa laydiin xalaaleeyey al ancaamu nimcooleydii ilaa maa shay maahna yutla la aqrinaa calaykum korkiinna lagu aqrinaa fajtanibuu ka fogaada arrijsa qurunka min al awhaani sanamyaalka xaala uu yahay wajtanibuu ka fogaada qowla zuuri hadalka baadilkaa xunafaa'a xaalo aad ka leexaydaan diinaha baadilkaa oo diinka xaqaa u leexanaydaan lilaahi alla dartiisna aad baadilka uga leexanaysaan hayra mushrikiina bihi xaalo aadnan ilaahay u shariig yeelayn waman yushrik billaah qofka allaah wax la wadaajiya fa ka'annamaa waaba asagoo qarra ka soo dhacay min asamaa'i cirka oo fa taqdafuhu ay dafaydo addayru shimbirta ow tahwii ama ay la hoobanayso bihi asaga arriixu dabayl fii makaanin makaan ay kula hoobanayso makaankaasoo saxiiqin fog allah subxaanahu wa tacaalaa axkaam waxa weeyaan ku saabsan xajka ayuu aayadihii ka horreeyey aayaddan uga soo hadlay markaasuu ilaahay yidhi subxaana daalika daalikada waxaa lagu ishaarin axkaamtii hore loo soo sheegay ayaa lagu ishaarin daalika kaas la soo sheegay oo min addaacaati fii addaa'i ilmanaasik daacaadka ilaahay lagu addeecaya acmaasha xajka gudashadeeda iyo waxaa u sugnaaday qofka sameeye ajarka daalikada kaasaa lagu ishaaraa khabaraan loo soo qadarin daalika kaas la soo sheegay xukmullaahi waa xukunkii alleh wa amruhu waana amarkii alleh waman yucadim qofkii weyneeya xurumaat illaah ilaahay waxyaalahu xarimay xurumaad maxaa loola jeedaa xurumaat illahi waxaa loola jeedaa waxyaalaha ilaahay xaaraamtimeeyey taxriimkaasu laba u qaybsamaa taxriim abadi ah oo weligeedba ilaahay xaaraamtinimeeyey iyo mid mu'aqad ah oo waqti ku xidhan acmaasha xajka waqtigeeda ku xidhan waxaale ilaahayba xaaraamtinimeeyey sida shirkigii iyo dhiiggii muslimka zinadii qamradii beentii xanti oo la tirtirada badan waa soo gelayaan waxaa soo gelaya waxyaalaha maka ku xidhan oo goonida ku ah oo ayagana xaaraamta mar kastaba ah sida geedaha maka in la jaroo kale waa xaaraam geed maka ku yaalla oo ilaahay uu bixiyey in la gooyo qodax laga gooya waa xaaraam muxaramaadkay ka mid tahay waxaa ka mida muxaramaadkaas abadiga ah ugaarta joogta xaramka in la dilo hadday shimbir tahay iyo hadday ka weyn tahay iyo hadday ka yar tahayba ugaarta in la dila muxaramaadkiiyay ka mid tahay waa waxaa la xaaraamtinimeeyey waxaa ka mida muxaramaad mu'aqad ah kuwo oo waxa weeyaan taxriimkoodu waqti ku eg yahay sida waxa weeyaan qofkii oo xaj markuu xirto ama cumro uu xirto waxyaalo awal u xalaalahaya ilaahay ka xarimay waxaa ka xaaraam noqonaa xaaskiisa xataa inuu galmoodo waxaa ka xaaraam noqonaa gabadhii waa isagu dala inuu nikaaxiyo intaas uu ku jira camalka waxaa ka xaaraam noqonaa isagii mid in lagu nikaaxiyo waxaa ka xaaraam noqonaa cidiyihiisii inuu jaro waxaa ka xaaraam noqonaya tintiisii inuu jaro waxaa ka xaaraam noqonaya inuu wax carfaya marsado waxaa ka xaaraam noqonaya xaaskiisa inuu la baashiro waxaa ka xaaraam noqonaya waxyaalo aad u fara badan laakiin waa mu'aqad waxyaalahaasoo dhan waa taxriim oo mu'aqad ah oo waa inta waxa weeyaan camalkaas xajka uu ku jiro maalinka tobnaad hadduu jamratulcaqaba dhagaxa ku tuuro tintana uu xiiro khalaas wixii oo dhan way u xalaal noqonayaan ilaa dumarkii maahan dumarki weli waa ka xaaraan markuu inta kacbada maalinkaas tobna tago dawaafulifaadaha sameeyo walyatawafu bilbeyt alcatiiq khalaas markaasuu wax alla wixii xaj dartiis xaaraam uga noqday xalaal ay u noqonaya marka muxaramaadka aayaddu sheegayda kuwaas mu'aqadka ah ee qofku markuu xaj xirto ama cumro xirto ka xaaraam noqonaa aa ugu horreeya oo soo gelaya iyo kuwii awalba weligiis qofka ka xaaraamta ahaa dhammaan way isla soo gelayaan marka qofka markuu tago daydkan alle wax badan ayaa la rabaa inuu iska ilaaliyo waa ka duwan yahay sidii hore wax badan inuu iska ilaaliyo ilaa xataa waxaan soo ogaanay daydkaas qofka hadduu xataa ku fekero xumaantiyaa loo cadaabaya marka waxyaalahaasoo dhan waa inuu iska ilaaliyo ilaa marka wuxuu yidhi subxaana waman yucadim qofkii weyneeya xurumaat illaah ilaahay waxyaalaha uu xarimay marka xurumaat illaah qowlka ugu jaamicsan waa qowlka mujaahid wuxuu yidhi alxurmatu waa maka wاlxaj wاlcumra wamaa naha allaahu canhu min macaasiihi kuliha iirba qowlkaas siduu jaamic u yahay waxa weeye waa maka macnaha waxyaalaha maka ilaahay xarimay geedaheeda in la jaro ugaarteeda in la dilo waa waxyaalo gooniya si gooniya kow ayaa muxaramaantan soo gelaya waxaa kaloo soo gelaya yidhi xajkii iyo cumradii oo qofkii markuu xaj xirto ama cumro xirto waxaa ka xaaraam noqona waxyaalo badan oo awal xalaal u ahaa oo waxyaalaan hadda sheegin ay ka mid yihiin haye waxaa lagu darayaa u dhammaan macaasidii alleh oo awalba xaaraam iska ahayd mar walbaba intaas wey marka marka weynayna la rabaa qofka muxaramaadka weyneeye seed u weynayne waxay tahay weynaynteedu inaad iska ilaalido inaad ku dhacdo shaygan xaaraamta ah waa inuu wax weyn kula yihi kaanaka buur inay kugu soo dumaydo waa inay kula midta shaygan muxaramaadkaa waxa weeyaan qofka muuminka ah haddii dembi ka dhacayo wuxuu la mid yahay sidii qof buuru kusoo dumay taasuu u arkaa baynamaa munaafaqa marka xaaraan oo ay ka dhacaydo dembi ku dhacayo wuxuu u arkaa la mid yahay tixsi sanka ka kole isagoo saas ka yidhi ugama duun qofka munaafaqa ah ee aan diinta caqadiya u rumaysnayn waxa weeyaan haddii dembi weyn markuu ku dhacaa tixsiisanka ka kore saas iska yidhi ula mid laakiin qofka muuminka buur ku soo dumayday ula mid markuu ku dhacaa marka muxaramaadka la weynay macnaheedu waa inay kula weyntahay inaad ku dhacdo sababta macnaheeda waa inaad naar shaqaysatay dembigan markaad ku dhacaydo dembigu raba ha ahaado macnaheeda waa inaad naar shaqaynaydo marka naar adoo ku dhacaya waa inaad suuraysataa marka dembi naftaadu ay suuraydo inaad ku dhacdo amaad ku hadasho amaad samaydo suurayso adoo naar ku dhacay ilaa waa wix naarta ku geelahay marka waa inay kula weynaada dembigu maa inuu kula fadatin ama nabayra waa iska saqiira dhib male inaad tiraado waa halaag taas waman yucadim qofkii weyneeya xurumaat illaah waxyaalaha ilaahay xaaraamtinimeeyey fa huwa ay tacdiimu weynayntaasu khayrun waa mid khayr badan lahu qofka u khayr badan maxaa qofka hadday la weyntahay wuu iska ilaalina wuu iska ilaalina hadday dhacdo hadda lagu imtixaanay marka dhacdana toobadda u degdega intuusan halaagsamin toobadda ayuu u degdega intuusan halaagsamin marka taasaa u khayr badan cinda rabbi rabbigiis agtiisay ugu khayr badanta ilaa wuxuu ihi subxaana wa uxillat lakum waa layniin xalaaleeyey alancaamu xoolihii ancaam waxa laga geela ariga lo-da nicmacoolaydu waa saddexdaas waa layniin xalaaleeyey oo sida gaaladu ay leedahay ma ahan mushrikiintu waxay samayn jireen xoolo aan ilaahay xarimin ay dhihi jireen neefkan waa xaaraan neefkan dumarku xaaraan ka yahay kanuun dadkoo dhanmu xaaraan ka yahay waxa weyn suuratulmaa-idan ugu tegi doonaa insha allahu waxa weeyaan waxyaalaan ilaahay xarimin oo tiro badan ayay xarimi jireen baxiiradii iyo saa'ibadii iyo wasiiladii iyo xaamkii marka waxaas waa dalaala ilahay leeyi nimcooleyda allah abuuray iyagu ma abuurin allihii abuurayna waa idin xalaaleey waa laydin xalaaleeyey wa uxillat lakum waa laydiin xalaaleeyey alancaamu nimcoolaydii ilaa maa shay maahana yutlaa la akri doono calaykum korkiina lagu akri doono qayb laydinka xarimaa jirtay waa laydinku dul akri doona suuratulmaa-ida ayaa lagu caddeeyey suuratulancaamna waa lagu caddeeyey suuratulbaqarana waa lagu caddeeyey suuratulmaa-ida marka aad u dheeraysay oo waxyaalaha ilaahay weyna uu leeya waa laydinku dul akrinaa waxa weeyaan almaytatu waddamu walaxmu lkhinziir wmaa uhila bihi liqayr اllah wاlmunkhaniqaةu wاlmawquudaةu wاlmutanabiyaةu wاlnadixaةu wmaa akla sabcu ila maa dakaytu waa kuwaas way kuwa laleey waa laydinku dul akrina waxay tahay waxa weeyaan neefkii baktiyey macnaha gowrac sharciga neefkaan la gowricin wax alla wixii aan gowrac sharciga la gowricin waxaa la ydhaha baktiya la ydhaha meyta la ydhahda dii la rabo hal meelha laga kirkiro maalan waxaa gowracay qof gaal ah oon yahuud iyo nasaara midna ahayn ahlu kitaab ma aha khalaas waa baktiya laleey siduu raba ha gowra hadduu xataa inta midi qaato inta ka gowraco waxa laleey waa bakti maxaa gowrac sharciya maaha gowrac sharciya maaha waka waxa weyn meyta waxa la dhaha waxaan gowrac sharciya la gowricin waana midaas midda maraq digaaga ay lagu cileey oo la yidhi gawrac sharci maba la gawracin warshadaa la yskaga tuura soo uma jeedin markaasaa laga soo dhirindhiriyey waxaas waa meesha dhan oo ay ahlucilmigu u ictimaadeen wey soo uma jeedin marka gawrac sharciga waxaan la gawricin mayta la yidhahda waa bakti wixii naftu iskaga baxday waxaan gawrac sharciga la gawricin waxaasoo dhan weeye waxa weeyaan waxaa la xarimay dhiiggii neefka marka la qalo inta weel loo dhigo dhiiggii in la cabo ilaahay baa xarimay qofkii ilaahay rumaysan waa inu ka tagaa dawo ma ahan shay ilaahay xarimayna dawo maba gelinba ilaahay cudurka allah keena caafimaadkan allah haysta shay gacanta alla ku jira looma maro haddaad raadayda dariiq xaaraam macsi looma maro ee dariiq allah raalli ka yaha lagu raadiya wixii gacanta alla ku jira caafimaadku gacanta alluu ku jira markaad caafimaad u baahan tahay dariiq ilaah raalli ka yahay waa inaad martaa laakiin dariiq ilaahay caradiisu ka imaan haddaad caafimaad ku raadido waad qaldanta waa xaaraan qadxan ah qofka dhiiggaas cabaya kan dadka cabsiinana waa mufsid waxa ilaahay xarimo leele waa laynku dulaaqina waxay tahay hilibkii doofaar waxa alla xarimay waa wixii alla qaybkiis loo qalay dhammaan wixii ilaahay qaybkiis loo gowracay waxa alla xarimay waa neefkii la xeejiyey korontaa lagu dil maba la gowricinba waa la xeejiyey soo ma jeedid waxa weeye waxa weeye neefkii la garaacay nabaraa la iskaga dhifta markaasaa saas lagu dilo halkaas madaxaha bur looga dhifto kow markaas iska dhimanta xaaraan walmawquuda waxa weye waxaa alla xarimay walmutaradiya oo neefkii meel ka soo dhacda shalwatay ceelay ku dhacday markaas nafti ka dhacday xaaraan wey wax la cuno male soo ma jeedid wanadiixa neefaa neef hartiye iyagaa isdileen xayawaanka khalaas wey waa u dhammaatay wamaa akala sabcu wixii dugaagku cunay ilaa waxaad gawrac ka gaarteen maahan laakiin gawracana waa in xayaata mustaqira ay ku jirto neefkiiyo caadi u nool waa inaad qalato laakiin neefkiiyo inta gawracaad tira ma raftay ama waxaasun la bakti wey neef adigiibaad ku shakayda gowracay inuu nafku ku jirto xoogle waxaa rabaa xayaata mustaqira inay ku jirto markaad gawracaydo neef caadi u nool u yahy markaasaa gawracu wax kuu taraya dee kale waa ebed marka ilaa maa yubtula waa kuwaas wa uxillat lakum waa laydiin xalaaleeyey alancaam nimcooleydii ilaa maa shay maahna yutlaa la aqrinaa calaykum dushiinna lagu aqrinaa fajtanibuu ka dheeraadoo ka fogaada arrijsa qurunka ka fogaada maxaa loola jeedaa min alawhaani xaaluu yahay qurunku ilaaha caddeeyba waxa wayn qurunka ka fogaada laydin leeyahay waa najaastaahu waa sanamyaalka sanamyaalku waa najaas oo macnawi ah najaas oo macnawiya weeye marka ka fogaada ka fogaada inaad samaydaan iska daayin waa inaad ka fogaataan waxa weeyaan waa inaad ka fogaataan ilaa wuxuu ihi subxaana wajtanibuu ka fogaada qowla zuuri hadalka baatilka ah hadalka baatilka waxa ugu horeeya shahaadatu zuur markhaati beenaadka ugu horeeya markhaati beenaadka ugu horeeya waa shay khatar ah waa halaag sida xadiidkii bukhaariya muslim waxa min xadiid abi bakra rasuulku uu yidhi sala allahu calayhi wasalam alaa unabbi'ukum biakbari alkabaa'ir war miyaanan idiin sheegayn kabaa'irta kuwa ugu waaweyn rasuulka alla noo sheegaynaa saxaabadu markaasuu yidhi alishraaku billaah dembi haddiiba lasoo qaada kan u weyn waa ilaahay cid kale wax loogu daro wa cuquuqu lwaalidayn waa labada waalid oo lagu caasi noqdo shirki dembiga la daba dhiga waa kaas xaqullaahi xaqu lwaalidayna la daba dhiga labada waalid oo lagu caasigaroobo qof labadiisa waalid ku caasigaro care alla u waajib care allahna ku dhacday soo uma jeedin maxaa ku xiga wa shahaadatu zuur uu yidhi nabigu saasuu nabigu u fadhiyey meeluu ku tiirsanayo waa jiqilaysnaa inte soo toosay uu wuxuu yidhi alaa wa shahaadatu zuur alaa wa qowlu zuur alaa wa shahaadatu zuur waa ku celceliyey saxaabada ilaa aan allah hadduu aamusila rasuul suu uga xanaaqay markhaati beenaadka markhaati beenaadku marka waa shay aad u qatal ah waa shay aad u qatar ah welidaa saas daraaddeed uri cabdullaahi bni mascuud tacdilu shahaadatu zuur bishirki billaah markaasuu aayaddan akhriy markhaati beenaad wuxuu u qalmaa wuxuu la u dhikmaa oo macnaha la mid yahay waxa wey ilaah loo sharig yeeli wey macnaha asagaasaa la daba dhigay wey isagaasaa la daba dhigay ee hadda waa isku mid loolama jeeda si walba marka qowlka beenta ah kaasa ugu dara marka qowl kastoo baatilan waa soo gelaya wajtanimuu ka fogaada qowla zuuri xunafaa'a xaalo aad leexanaydaan oo aad ka leexanaydaan can iladyaani albaatila dhammaan diinaha baatilkaa xaalaad ka leexanaydaan can ilbaail baatil dhammaantiis oo aad agga xaqa u leexanaydaan lilaahi alla dartiisna aad ugu leexanaydaan waxaa la rabaa diinihii baatilkahay o dhan inaad ka tagto haddana ka tegiddaas waa inaad uga tagtaa lilaah wax kale ha uga tegin lilaah isagaa ku abuurtay isagaa ku dilaya isagaa ku soo noolaynaya ma mudna cid kale in wax loogu daro waa inaad saas uga tagtaa ee dan kale aadan uga tegin dan kale aadan uga tegin dan kale aadan uga tegin ilaa wuxuu yidhi subxaana hayra mushrikiina bihi xaalo aadnan ilaahay cid kale la wadaajinayn waxaad ka leexataan diinaha baadilkaa idinkoon cid kale ilaahay la wadaajinayn oo ilaahay cibaadada u kali yeelaya waman yushrik billaah qofka ilaahay u shariig yeela ee alle cid kale cibaado ugu daraa fa ka'annamaa waaba asagoo khara ka soo dhacay min asamaa'i cirka oo fa takhdafuhu ay dafaydo markaas addayru shimbirihi ow tahwi ama ay la hoobanayso bihi asaga arriixu dabayl fii makaanin makaan ay kula hoobanayso makaankoo saxiiqin fog ilaahay weynaa subxaana wa tacaala wuxuu maal iyo tusaale u sameeyey qofka shirki ku dhacay qofka shirki ku dhacay waa qofaan wax u cayntay aan la arag qofka dembi kasta oo u galo wax inay u cayntaana dhacdo hadduu muuminba yahy ilaahay hadduu rumaysan yahay marka dembi kasta oo uu galo qofka unbaa u baaqi sababtoo ah hadduu dhiig galo hadduu zina galay hadduu qamro galay hadduu wax kastoo xumaana galay hadduu iimaan ku dhinto hadday naar lagu rido marka ugu dambayna waa laga soo bixina janna la keena dunuubtii marka laga jaro hadduu doonana ilahay waaba u cafinaa soo ma jeedin laakiin qofka hadduu shirki ku dhacay khasaaro wey waa naar abad ah oo aan weligeed dambe uusan ka baxay idan marka waa qof aan wax caymaa lahayn oo rajagab ah soo ma jeedid waa rajabeel marka ilaahay bal miaalku uu samey fiiri wuxuu ka dhigan yuhu ilaah yidhi qof samada ka soo dhacay iskama soo dhicina markuu hawada maraya haafii kala boob inta waxa wey gorgor iyo guduri hawada ugu yimaadeen ay hilibkiisi ku kala dafeen hawada marka qofkaas waa qofaan cad laga arag soo maaha xataa amase dabaylaan ka timid hawada markuu marayay waxay ka tuurtay meel aan cidna ogeyn macnaheeda waxay tahay qofkaas sida aan cad iyo wax laga helayo aan loo arag qofka ilaahay u shariig yeelay wax u caymanayaan ma rajo male waa rajo beel qofka hadduu shirku dhaco idan marka jiro shirki dembi la midu kuma jiro hal mar qofka uu shirki ku dhaco iyo kun qofuu dilo waxaa shar badan hal maruu shirki ku dhaco wax la midu ma jiro hadde waana dhiig muslim ogow dhiig muslim kun qof dilay iyo qofka halka mar alla qayrkiis shirki waxa wey ku dhacayo alla qayrkiis caabuday kanaa tara marka wax caadiya maaha wax caadiya maaha ayadoo la ogsoon yahay hal qof qofka dila in shan ilaahay shay ugu hanjabay ya waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaahu jahannam khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu wacadda lahu cadaaban cadiima soo ma jeed shan shay oo meel loogu hanjabay aysan jirin loogu hanjabo ya in waxa weeyaan uu jahanamo leeya cara alla ku dhaxdo lacnadu ku dhaxday cadaab weyn loo diyaariy uu ku waaraya naarta soo ma jeedi haddana shirkigaa ka dara marka shirki wax lamiduhu ma jiro caymo male waa qof aan wax u cayntay la er qofka shirki ku dhacay maxaa yeelay waa qof un janno laga xarimay innahu man yushrik billaah faqad xarama allahu calayhi ljanna wa ma'waahu naar wamaa lidaalimiina min ansaar marka waa qof aan waxba u cayman wey qofkaas ilaa wuxuu yidhi subxaana daalika kaas la soo sheegay oo hadda aayaadkii aan akrayna lagu soo sheegay xukmullaahi soo qadaro waa khabarka xukmullah waa xukunkii ilaahay waman yucadim qofkii weyneeya shacaa'ir allah ilaahay diintiisa calaamadaha lagu garto fainahaa fa ina tacdiimahaa shacaa'irta weynaynteeda min taqwa alquluub quluubta cabsideeday ka ahaatay lakum waxaa idiin sugnaaday fiihaa fi shacaa'iri shacaa'irta manaaficu nacfiyaala idinkugu sugnaaday ilaa ajalin muddo intii laga gaaro ayaa nacfiyaal idinkugu sugnaadeen ajalkoo musaman la magacaabay uma maxilluhaa shacaa'irta makaano xalaaloobinteeda ilalbeyti beytkiyay u ahaatay beydkii alcatiiqi ee qadiimka iyo horreeyey waman yucadim daalikada ixraabka sidii o kale aan u daynayna saddex ixraabada ku bannaane daalika xukunkaas la soo sheegay xukmullaahi wey waa xukunkii alle ilaahay baa sidaas xukmiyey marka arrintaas waa weyn tahay wey mar hadday xukunkii alle tahay yaa ilaahay baa xukmiyey arrintaas la soo sheegay waman yucadim qofkii weyneeya shacaa'ir allah ilaahay shacaa'irtiisa shacaa'irta maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa awaamir allah taasaa loola jeedaa shacaa'irta fiiri marka hore xurumaadka maxaa nidhi muxaramaadkaa loola jeedaa shacaa'irtana waxaa loola jeedaa awaamirta awaamirta ilaa qofka akhbaarta markuu rumeeyo ilaa diinkii saddexdaasuu ka hadlaa waa awaamir iyo nawaahi iyo akhbaar ilaahay waa sidaas nabigu waa saas qiyaamu waa saas jannadu waa saas qofkii dembigaas kale waa saas qofkii ajarkaa sameeya waa saas khabar wada wey waxaas iyo awaamir waxaa sameeya iyo nawaahi waxaasa samaynina waaba intaas diinkiiba saas marka waxa weeyaan xurumaadki waa laga soo hadlay awaamirtiina waa kana qofka awaamirta ilaahay weyneeye awaamirtaas marka waxaa soo gelaya awaamirtii guud ayaa si guud u soo gelada caam ku ta shacaairtii shaciirada waxa la haha calaamadda shacaa'ir allaah waa shacaa'ira diin illaah ilaahay diinkiisa calaamadaha lagu yaqaan shaciiradu waa calaamada weyn oo wax weyn shayga calaamadda u ah marka diinka alle calaamadaha lagu yaqaano kuwa ugu waaweyn waa tawxiidkii waa salaadii waa kanti adugu kuwa ugu waaweyn waa salaadii adinkeediile waa sakadii waa soonkii waa xajkii waa arkaanta ugu weyn shanta rugniya ugu weyn kadibna waxaa soo gelaya dhammaan awaamirta alla amray hadday tahay alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar biru lwaalidayn aljihaad fii sabiil illah kul awaamirtiiya soo gelaya si gaar ah waxaa awaamirta hadda ugu jira awaamirtii xajka oo laga rabo dadkii hadyigii inay qalaan awaamirtaasa kow ka ah awaamirtii waa kow shacaairtan soo gelaya hacaairuaj shacaa'irulxaj oo qofkii inuu qalo hadyigii oo qofkii hadduu waxa weyaan mutamatic u xajiyo cumruu xirtay bilihii xajka waa cumraystay waa xalaal noqday dharkii iska bedelay dhammaantii sideedaaduu xirtay xajkii markaasuu xajiyey waajib waxaa ku inuu hadyi qalo hadyigaas hal neef arya u duu rabana kun neefu qali kara boqolaa nabigu qalay geel ah boqol halaaduu nabigu qalay sala allahu calay wasalam hadduu xaj iyo cumro hal mara isku xirtana qiraana la yidhahdo asna hadyaa laga raba qofkii aana waxa weeyaan asagu aan labadaas ahayn waajib kuma ahan laakiin waa usuul boqol aad qali karta nabiga isaga gurigiisa jooguba diri jira sawaadiga markaasuu dhihi jira inta la kaxeeyo geelaan ha lagu soo qalo beydka alle marka shacaa'irta halka la sheegayo koo waxaa soo gelaya shacaa'irtii xajka acmaashii xajkaa soo gelayda oo hadyigii ugu horreey ha la weyneeyo maxaa loola jeedaa marka waman yucadim qofka weyneeyo shacaa'ir allah koow hadyiga ha la weyneeyo waxaa ka mid ah istismaanuhaa wastixsaanuhaa in la cayriyo neef qurxoona la doorto wanaagsan markaad udxiyaysanaydo markaad hadyiga qalaydo labadaba shacaa'irtay ka mid yihiin udxiyada oo dadka muslimiinta meelay joogaanba ay qalaan bisha dilxija maantay toban tahay ciidda carafa ciidda oo la ciidu adxaa udxiyada dadka muslimiinta guryahooda ku qalayaan iyo hadyiga daydka alle lagu qalaa waa in la weyneeyo macnaheeda waa maxay waa in la qurxiyo neef wanaagsan la doortoon ceeb lahayn waana in la cayiliyo neef cayilan la doorto walidaas sidaas daraaddeeda abuu umaama ibnu sahal wuxuu yidhi udxiyada madiine annagoo joognaan cayili jirin neefka aan ku dixiyaysanno waa cayili jirnay muslimiintu waa cayili jirnay imaam bukhari saxiisa ku wariyey xataa midab aan lagu doorana neefka aad ku udxiyaysaydo neefka ugu fiican waa neefka madowbacadka ah waa neef caddaan ah oo madow yar ku jira kan ugu fiican wey laba neef oo madmadow kaasaa ka fiican halkaas neefaa ka fiican ka laba neefoo madmadow nabigaa wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam damu cafraa midda madowbacadka carada u eg carada u eg waa caddaan badan oo madow yar ku dhex jiro xoogaa habaasaa ku jira caddaan badan oo madow yar ku jiro damulcafraa axabu ila allah ilahay agtiisaa looga jacayl badan yahay maxaa laga jecel yahay min dami sow daaweyn laba madmadow dhiigood halkaas mid inaad qasho laba madmadow way ka fiicanta xadiidka imaam axmed iyo ibnu maaja wariyan waa xadiis saxiix welidaa saas daraaddeeda sal allahu calayh wasalam sida saxiix bukhaari ku sugan min xadiidi anas daxaa ana nabiya ana rasuul allahi sala allahu calayh wasalam daxaa bikabshayni amlaxayni aqramayn nabigu wuxuu ku udxiyaystay laba wan oo caddaan iyo madow iskula jira caddaankuna badan yahi amlaxa waa caddaanka badan madowna ku jiro oo geesa leh macnaa waa neefaf waa weyn waa goormuu wan geesala gaara wuxuu wanku geesa yeelana markuu weynaado way soo maa laba wan oo caddaan u badan madow yaruna ku jiro oo geesa leh riwaayo kale waxaa ku sugan oo weliba ahsangey macnaha la tumay waqti hore xaniyaha laga baxshay ila markaas aad u cayila aad u cayila xolahana in xaniyaha laga baxsha waa shay bannaan ee dhib ma ah maxaa ilahay dhibkooda waxaa ka daran xoolaha horta xaa loo abuura in banu aadamku cunaan dadka gabala waxay leeyihin xoolaha aa u leeyahay waa xanuunsanaa see xanuunyaa looga bixina horta xoolaha xaa loo abuura ayaga dhanba waxaa loo abuuray banu aadamku inuu ku naxfiyo soo maaha banu aadamku inuu ku naxfiyo nacfigii loo abuuray lagama helaya haddaan la tumin waxaniyaa laga bixi sababto ah waxay wayn konton haddii dadka xoola yaqaana fahmi kara konton orgi oo qoor oo qoor ah haddii lagu sii daaya ariga waxbaba ka hari maayo mog wax ka haray male wax kala caydina marka waa la tumaasi dhibkooda looga naso waana cayila markaas marka nabiguna ku udxiistay waa kan marka waa la tumi karaa waxaa la rabaa ceeb inaad ka ilaalida neefka aad ku udxiyaysaydo waman yucadim shacaa'ir allah weynaynta waxaa ka mid a inaad ceeb ka ilaalido ceeb inaad ka ilaalido cali bn abi taalib wuxuu yidhi rasuulku wuxuuna amray sala allahu calayh wasalama an nastashrifa alcayn waaludun inaan fiirinno neefkaan ku udxiyaysayno waxa weeye isha iyo dhegta isha iyo dhegta inaan ka fiirinno inaan ka fiirinno wa allaa nudaxiya inaanaan ku udxiyaysan bimuqaabalatin mid sarin hore leh walaa mudaabaratin mid sayn dambela sarin dambele walaa sharqaa mid haylle walaa kharqaa mid dhegta dhexda laga dalooliye saddexda afartan inaanaan ku udxiyaysan waxaa weyan haddii dhegta dhinacan hore oo wejiga soo xigta ta saas looga dilaaciyo la sii daayo dhegtii oo laalaada waxa wayaan muqaabala wey mudaabarana gadaala laga jeexaa dhegta markaasaa iyadoo laalaada la sii dayna lagogoyma laga goyma waxa weeyaan sharqaadana waa haysha dhegta sidaa ay u dheertaa loo dilaacina kharqaana dhexdaa laga xurfina markaasaa meel yar laga daloolina dhammaan nabiga sala allahu alay slam ku udxiyaysanin yii waxaasoo dhan waxaas marka waa inaad ka fiirida markaad udxiyada soo gadanay soomaaliduna waa ku ibtiraysanta xoolaha dhega inay ka sumadaan waxaa fiican ummadaha meelahan dambe iyo meelaha laga samido xoolaha oo dhegaha laga leexdo si loogu udxiyaysto xoolaha waa in qofka soo gadanaana iska fiiriyo oo neef dhegihiisu saliim yihiin aad soo gadato neef dhegihiisu ay saliim yihiin waa inaad soo gadato bal qaar ka mida dad ku udxiyaysta maba ansaxayaba nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam xadiiska baraa ee imaam axmed iyo ahlu sunan ba ay wariyeen ee saxiixa ah arbacun laa tajuusu fi ladaaxi afar maba ku bannaana udxiyo alcawraa albayinu cawaruha midda ishale ee ilaanteedu cadda waa inaad isha fiirdo fiiri hadda dhegihan ka soo hadalnay mog ishana waa inaad fiirdo hadday in lacdahay maba ansaxaydaba udxiyada labada indhood waa inaad fiirdo inay wax arkaydo waa inaad arag maxaa yeele midda ishala hal geedka hal dhinacay ka daaqdaan geed dhinac kale kama daaqi karto marka jirkeeday ka go-anta ilaa hal ilahay leedahay taas marka ma ansaxaydo walmariida albayinu maraduhaa tan jiran oo jiradeedu caddahayna ma ansaxaydo xooga cudur yaroo qarsoon shaqo kumadi laakiin hadday jirantay jiro cad udxiyo ma gasho nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam waalcarjaa albayinu dalacuhaa midda dhutinaydoo jiista ah oo lug tala oo lug la-aanteedu caddahay ma ansaxaydo daad qasho waa inaad cayridaa neefka warbalkaxeed marka inta markaa rabta inaad gadato socodsii bal wax lugla yaan lagaa gadi wax lugla yaan lagaa gadi socodsii walkasiira allatii laa tunqii midda weyda ah oo aan laftaba qabinoon dhuuxeedaba la tuuraayo dhuuxeedaba lama cuni karaba lafteeda eber waayo taasna waxa weya ayadaana ma gasho waa inay cayilan marka waman yucadim shacaa'ir allahi waasaa cuyuubtaasoo dhan wixii leh ma galaan udxiyo cuyuubtaasoo dhan wixii leh udxiyo ma galaan marka waa in la weyneeyo shacaa'irta waxa weeyaan wax neef qurxoon ee cayilan midabkiyaa la fiirin dhegtiyaa la fiirin ishiyaa la fiirin lugtiyaa la fiirin jirkiyaa la fiirin markaad soo gadata kadib ood keensato haddii intaa soo wado uu kaa jabo dhib maleh waa qale oo soo wad waa soo gaday waxaad tihi waa udxiyo waaba cayin allah iskale markaasa intii gaariga laga dejinayo luka jabo dhib maleh taas saas yidhahdaan ahlucilmi xaafidkuna masalada meeshaan waa ku sheegaysaan rajeyn markaad soo gadatay kadib wax dhibaataa maleh alaa kulli xaal ahlucilmi masalada waa naskareeya marka laakiin ka hor wey fain daraca alcaybu bacda tacyiini udxiya fainahu laa yaduru caybuhu cinda shaaficiyati khilaafan liabi xaniifa waa marka waa naskare inaa la tugiso calaa kulli xaal waasa markaad soo gadatay kadib wixii dhib uu kaa gaara dhib male marka waman yucadim qofka weyneeya shacaa'ir allah shacaa'ira diin illaah ilaahay diinkiisa calaamadaha lagu yaqaan fainahaa shacaa'irtay u labadahaadu marka waxaa tiraa fainahaa faina tacdiimahaa shacaa'irta weynaynteedu min taqwa alquluub quluubta xasideeda ka ahaa qofku goormo awaamirta ilaahay weynayna waa marka allah ka cabsi ku jiro markaasuu weynayna shaygaan allah ku amray kama tegi karin neefkan xul waxa weeyaan quruxda iyo cayilka iyo midabka laakiin kan kaleetoon qalbigu uu iska faaruqa yahay shilinka dhimanuu fiirin shilinka dhiman shilinka dhiman ha fiirin ee waxaad fiiridaa midabka iyo cayilka iyo quruxda ilaahay wax uu raalli ka noqona taa fiiri taas marka waxa weyn alla kacabsiga ka imaan karta lakum waxaa iniin sugnaaduu ilaahay yidhi fiihaa fi shacaa'iri shacaa'irta dhexdeeda oo hadyiga hadda loola jeedo xoolihii hadyigaah iyo adaaxidiyaa loola jeeda xoolihii hadyiga ahaa ee xajka la wadayey ee beydka alle lagu soo qalayey iyo kuwa udxiyada ahae gurigaaga aad ku qalanayso lakum waxaynu ku soo naafiyaa shacaa'irta dhexdooda manaaficu nacfiyaal ilaa ajali muddo intii laga gaaro ajalkoo musaman la magacaabay maxaa loola jeeda laba qowlay ka leeyihiin mufasiriintu sida mujaahid uu yidhi wuxuu yidhi manaaficdu waxay tahay waa inaad gaadiidkii kortaan geelii oo kaleeto geela inaad kortaan geela waxa wey soomalidu maba koraan inaad rartaan maahane waxa weya waxaad arkaydaa boqol kilomitr nin waxa weeyaan rati wada hogaanka u wada markaasu waxa wya ratig intaas kurusku leegi iska daba socda ratiga kumaba nacfiyaan waa ehel waa hasha dhalayda waa carabtu waa koraan hasha dhalayda inta korow si u saaranyo kadigu maala caniisa ila ilaahba u abuuray inuu koro inuu maalo inuu ku nacfiyo waa wixii loogu abuuro xayta hogaankan qabaan marka waa noocaas marka waa inaad kortaan waa inaad caanihii cabtaan waa inaad waxa weyn dhogortii ka gurataan waa inaad waxa weyn ilmihii ayniin dhalayaan oo waxa weyn faracaas aad ka qaadataan waxaasoo dhan wey laakiin mujaahid wuxuu yidhi waa intaadan hadyi ku magacaabin haddii naafkii geelaha aad hadyi ku magacowdo kadib ma ku nacfi karti qowl waa qowlkaas mujaahid ayaa maray waxa weyn aimo kalena waa mareen sida cadaa iyo dixaaq iyo qataada iyo muqaatil iyo qayrkood qowl kale culamo kale waxay leeyihin maya xataa hasha markaad hadyi ku magacowdo hadyiga calaamadaa loo samay jir qoorta waxbaa looga xira qoorta waxbaa looga xidhaa caaisha waa tii tiri anaa u soohayba nabiga xariggii uu qoorta uga xidha geela calaamad kalena waa loo sameeya meeshaas dheegga oo kuruska dhinaciisaa meeshaasna mudiya looga muda dhiigaa balawal kale sidaasaa loo calaamadeeya geela hadyigaa xajka loo wado qof kastoo arkaa waa ka leexan qof taabanaya lama carabta hadday arkaan xataa waa gaalo iyagoo ah saas markay arkaan ma taabanayaan innaga soomaalida booskaas maxaa noogu jira ma taqaan si aan lagaaga taaban siyaar aad ku qorana markaad suuqa ka soo gadato hadda fiiri maqaayaduu rabaa inuu ku qabo maqaaxiyuu u wada amase wuxuu rabaa kawaankuu rabaa inuu ku qabo halkaas dheeggaa uga qorayaa siyaar tuuga dadka ugu khatarsan ma taaban karo miidku ka cabsan saas ma taaban karo bal ummadaas say u baabaasanta cajaa'ibka fiiri bilaahi calayk haddii la yidhaahdo waxa iska leh agoonta ilma hibloodaha waa dhaca agoonta ilma hibloodaha ale haddii la yidhahdo wuu dhaca laakiin haddii siyaar ay ku qoran tahay ma taaban karo bilaahi calaykum dadkaasay meydka uga cabsaayan fiiri ummadaasay ugu ibtilaysantahay meydka waa baaba ummada agoonta inuu dhaco diyaar u yahy laakiin meyd saas uma taaban karo marka waa qalad wey ilahay inaad uga cabsataa la rabaa marka sidaas wey shacaairta marka caleemada shaciiraada la yidhahdaaba waxa wey midiyaad halkaas looga dhifana kuruska hoosiisaa dhiigaa ka daadana khalaas saasaa la yeeli jir nabigu saasuu yeeli jiray sala allahu alay wasalam maana in la leeya waa wax oo qalad ah waxaas yartaa dhib male waa calaamad wey xariga inta looga xidha marka waa calaamad wey marka markaad hadyi ka dhigto aimada gabal waxay leeyiin kadib kuma nacfi kartid qowlka labaad wuxuu yahay haddaad xataa hadyigii u calaamadaydo hashaan waad ku nacfi kartaa hadaad u baahato waa sii kore intaad sii wado waa sii maale hadday caana leedahay hadday ilma kuu dhasho intaad waddaa sii wado ilmaha adaa iskale iska qaadana wax alla wixii nacfiya tintaad ka gurani marka waa ku sii nacfi kartaa qowlkaasna wey qowlka raajixa oo maxaa u daliila xadiiska bukhaari iyo muslim min xadiis anas nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu arkay nin oo waxa weyaan kaxaynaya neef geel ah markaasuu nabigu yidhi irkabha war kor hasha markaasuu yidhi inahaa badana rasuulka allah waa hal hadyi ah oo beydka ilahay aan u hadiyey beydka allaan rabaa inaan ku qalo markaasuu nabigu irkabha wayxaka waa hooga kor kor markii saddexaad ku yidhi khalaas marka xataa markaad hadyi loo calaamadeeyo waa la kori kara qowlkaasaana raajixa al xadiiska saxiixa ku sugan waana qowlka imaamu shaafici imaamu maalik imaamu axmed bin xambal isxaaq ibnu raahowey iyo qayrkood marka qowlkaas waa sawaabka marka ilaa ajali marka waxay noqonay manaaficdii waad garad waa inaad korto waa inaad maasho ilmihii ay kuu dhasho aad ka qaadato manaaficdu waa midaas ilaa ajali musamanna ilaa ajali musaman qowlkii hore wuxuu hadii layidhaha ilaa aad hadyi ka dhigto ay ahayd laakiin ilaa ajali musaman hadda waa maxay ilaa aad ka gowracdo ilaa aad meeshii gawraca inta geydo aad ku gowracdo kor waa ku nacfi kartaa ilaa ajal musan waa saas marka waxaad ku nacfi kartaan xoolahan ilaa aad ka qalayso neefkana dad unxiyaa inta soo soo gaddo xoogaa caana u leeya iska si maale dhib male caanaagaad ka maale hadhowna barqadiiad qale dhib male waad ku nacfini marka lakum waxaa idinkugu sugnaaday fiihaa shacaa'irta manaaficu nacfiyaal ilaa ajalin muddo intii laga gaaro muam ajalko musama la magaca waa intii laga qalayo intii laga qalayo waad ku nacfi kartaa dad u baahato uma maxiluhaa makaana xalaaloogideeda meesha ay xalaasha tahay in lagu qalo meesha ay xalaasha tahay in lagu qalo ilalbeyti beydka yahaate beydka alcatiiqi qadiimka ah ee horreeyey ama si xorta ahaa ee jabaabirada laga xoreeyey dee xalan soo sharxan maslada marka ilaa waxa weeyaan beydkaas meel aan ahayn laguma qali karo qofka hadyiga waajibka iyo hadyiga sunnada kulli meel kale laguma qali karo udxiyada meel kasta lagu qali kara laakiin hadyiga meel kale kuma ansaxayo waa in beydkaas alle lagu qala qofkii hadyi lagu yeesho meel kale kuma qali karo kii sunnahaan u qalana meel kale kuma qali karo walikulli ummatin ummad dhammaanteed jacalnaa waxaan u yeelnu ilaahay yidhi mansakan gowra liyadkuruu inay xusaan darteedaan ugu yeelnay ismallaahi ilaahay magiciisa calaa maa rasaqahum calaa dabxi maa rasaqahum wixii uu alla ku risaaqay gowriciisana alla ay ku xusaan min bahiimati alancaami nicmoolayda xoolahooda xaala uu yahay waxa alla ku risaaqay fa ilaahukum macbuudkiinna oo mudan inaad caabuddaan ilaahun macbuud wey ilaahaas waaxidun keligiis ah falow allahaas keligiis ah aslimuu u hoggaansama wa bashir nabiga suubana u bishaaree almukhbitiina kuwa ilaahay u tawaaduca alladiina kuwii u bishaaree idaa dukira allah allaah marka la xuso wajilad ay baqdo quluubuhum qalbiyaalkooda wasaabiriina kuwa sabrana u bishaaree calaa maa shayd korkiisa ku sabra asaabahum asiibay waalmuqiimi salaati kuwa salaada oogana u bishaaree oo wayunfiquuna bixiya mimaa shay wax ka mida rasaqnaahum aan ku irsaaqnay allah subxaana wa tacaala aayaadkana wuxuu noogu sheegayaa gowraca oo xoolaha ilaahay dartiis loo gowraca ama udxiyo ha ahaado ama hadyi ha ahaado iyo dhiiggaas la daadidaahu magaca alle lagu daadinaa sharci ayuu ahaa diimaha dhammaantood diin ilaahay soo dejiyey ma jirin oon gowracu ku jirin gowracu waa cibaado sida salaadu cibaado u taha sida salaadu cibaado u tahay ilaahay diin uu soo dejiyey ma jirto oo waxa weeyaan aan waxa weeyaan gowrac ku jirin diin kastoo alla soo dejiyey waxaa ku jirtay gowrac xoola la qalayo ilaahay loo qalayo marka gowracu waa cibaadaadka oo diimahoo dhan isku waafaqeen waa gowracu waa cibaadaadka diimaha islaamka oo dhan isku waafaqeen ilaahay diin kastuu soo dejiyey waxaa ku jirtay alle in lagu caabudo gowrac dhiigga la daadinaya alle lagu caabuda mar hadduu asagu amray hadday marka cibaado noqoto maxaa kuu caddaanaya cid aan alla ahayn inaan loo qali karin fasalli lirabbika wanxar fiiri rabbigaaga u tuko asaga u qal waa laisku cadfaa fiiri ilaahay qayrkiis sidaan loogu tuko karin aan alle qayrkiis wax loogu qali karin idan neef kasta oo la qalo tacdiiman likayr illaah waa xaaraan qof ka qalayna islaamka oo ka baxa neef kasta ilaahay waxa weeyaan waa inaad taqaanaa qaabka cibaadada iyo qaabka kale ilaahay marka loo qalayo laba shaya loo qala waa tacdiim iyo taqarub labadaas wey ilaahay markaad u qalayso laba shayaad u qalee waman yucadim shacaa'ir allah tacdiim wey weynayn allah ku amray dartiisaad u dile neefkaan waa koo tan labaadna waa taqarub taqarub macnaheedu waxay tahay waxbaad uga rartaa waxaas leedahay neefkaan aad qalaydo ilaahay jannaha kugu gelsho naarha kaaga badbaasho waxbaad uga rabtaa nacsigaad uga rabtaa alle sifada nuucaasa wixii loo qalo oon alla loo qalin islaamka qofkaas waa uga baxaya biijmaaci almuslimiin wixii nuucaas loo qalo oo loo qalo tacdiim iyo taqarub laakiin wax kale haddii si kale loo qalo waxa weyan qofka ku waxa weya waa la fiirina maxalaala maxaramiya waa baab kale laakiin shirki maaha laakiin tacdiim weynayn laleeyahay hebel waa in lagu weyneeya neefka walidaa saas daraaddeed ahlucilmigu ay si sariixa u fadween sida xaaf waxa weyn alimaam nawowi sharxi saxiix muslimka ku keenay magaalooyinka gabola waxaa dhaceen boqorka madaxweynaha markuu soo marayo neefaa la qabanaa markuu meesha marayaa la qalaa wac waa iska tega asaga loo qalima waa lagu weyneyna xaaraan inuu yahay dadka qalena ay islaamka ka baxayaan maxaa tacdiim wey idan marka weynayn iyo taqarub alla kaliya wax loogu qali karo waa noocaas walikulli ummatin ummad dhammaanteed jacalnaa waxaan u yeelnay mansakan mansakan labaa kugu bannaan masder inaad ka dhigto mansakan gawrac gawrac waana sida mujaahid uu yidhi mansak wuxuu yidhi addabxu wa iraaqatu dami waa gawrac dhiig la daadiyo wey waa masder markaas waxaa kuugu bannaan inaad daf makaan ka dhigto oo tidhaahdo welikulli ummatin ummad dhammaanteed jacalnaa waxaan u yeelnay mansakan meel ay wax ku gowracaan waana maka markaas waa maka waa maka marka ummad kasta waxaan u yeelnay gowrac meeshaas macnaheedu waa maxay diin kastoo alla soo dejiyey waxaa ka mid ahaa in xoola la qalo ilaahay loogu dhowaado haddii la yidhahdo masak oo daraf laga dhigana mansakan meel ay wax ku gowracaan waa maka waa maka oo wuxuu yidhi zayd ibnu aslama wuxuu yidhi innahaa maka lam yajcal illaahu liummatin qadu mansakan hayraha ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala ummad uma yeelin meel kale oo xoola lagu qalo oo ilaahay loogu dhowaado meel oo loola qasto makaan moogta udxiyada makaan loolama qasto meeshaa deganta iskaga qalanay laakiin makaan gaar ah oo la leeyaha meel hebla waa in xoolahan la geeya meel kale lagu qalin makaa ka jirto bis xoolaha kale ee sharcigu amray meel loo raadima udxiyada hadda markaad udxiyaysaydo makaan meel gooniya meel loo kaxeeya nin walba gurigiisu ku qalana duu rabana dariiqu ku qalana duu rabana suuqu ku qalana laakiin makaan gooniya oo laleeya makaan hebel xoolahan ha la geeyo oo ha lagu soo qalo oo ilaahay jireeyey makaa ka jirto makaa ka jirto meel kale marka qofka xoolaha u kaxeeya oo yidha makaan heblaanku qalaa meel kale maya tan meel kale lagu qalin maa taasuu diimihii alla soo dejiyo dhan ay khilaafsanta marka diimihii ilaahay soo dejiyey dhammaan waa khilaafsanta meel kale oo xoola loo kaxeeyo oo lagu soo qalaa ma jirto oo sharcan ah ma jirto waxaan ula jeedaa sharciga kuma jirto dadku waa iska sameeyaan laakiin sharciga ka mid maahanaan ula jeeda liyadkuru smallaah sababta loogu sameeyey ummad kasta gowrac iyo meelay wax ku qalaan maxaa loogu yeelay liyadkuruu inay xusaan ismallaahi ilaahay magciisa calaa maa rasaqahum calaa dabxi maa rasaqahum waxa rabbi ku risaaqay gowricidda ay gowracayaan inay alla ku xusaan taasna waxay tahay neefka marka la qalayo waa in allaah lagu xusa oo qofku markuu neefka qalayo horta gowricidda neefka laftirkiisa in alla loo gowracayaa dikri allah taasaaba cibaadaad tan labaadna waa inuu yidhahdaa bismillaah allaahu akbar waa inuu yidhahda neefka markuu qalayo qofka bismillaah allaahu akbar allaahumma haadaa minka walaka waa inuu yidhahdaa ilaahu neefkan awalna adaa iska lahaa haddana adaa lagu qala marka bismillaah wallaahu akbar ta wey bismillaah wallaahu akbar waa inuu yidhaahdaa taas weeye min bahiimati lancaami xaaluu yahay waxa lagu risaaqay tanna waxay tahay udxiyada iyo hadyiga geel ari lo waxaan ahayn lagaa yeelima waxyaalaha kaloo la qasho fardaha waa la qashaa waa xalaal hilibkooda lagaa yeelima udxiyo kaaga ansixi ma hadyina lagaaga ansixi ma biciid haddaa inta soo qabato aad tidha hadyigan ka dhiga maa waa ku udxiyaysaa maku ansaxay goroyaad soo qabatay ma ka ansaxay sagaaraad soo qabatay ma ka ansaxay waxa weeyaan geel ari lo bisaa laga rabaa bahiimatul ancaam wax aan ahayn hadi kama dhigi karti duraba ha ka weynaad geri haddaad soo qabato tira waa ku qalaa waxaa lagu leeyahay ma ka ansixin maxayle waxaan waa cibaado cibaadana waxay u baahan tahay nas in sharcigu kuu diray caqli laguma sameeyo cibaadada marka min bahiimatil ancaam yal fa ilaahukum macbuudkiinu ilaahu way ilaahaas waaxidun keligiisa waa maxay tawna waxa weeyaan sharaa'icdu haba kala duunaato shareeca inta ilaahay shariico soo dejiyo mid kale ha ku nasaqo laakiin ilaahayna waa waaxid dhammaan inta shariica waxay ku baaqi jirtay allah keligiisa la caabud fiiri fa ilaahukum ilaahun waaxid maxaa loola jeedaa wuxuu yidhi xaafidku ey macbuudukum waaxid midka aad caabudaydaan waa mid wa in tanawacad sharaa'icu alambiyaa wa nasakha bacduhaa bacdaa faljamiicu yadcuuna ilaa cibaadati illahi waxda waxa weeyaan habeed kala duunaato shareecada nabiyaalka gabalkeed gabal ha nasaqo dhammaan waxay dadka ugu yeerayeen oo dadka ugu baaqayeen allah keligiisa la caabud rasuul alla sooma dirin ilaa waxaa loo soo diray alla keliya ha la caabudo dadka inugu yeero soo ma jeedin wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha illaa ana facbuduun ilaa wuxuu leeyaha rasuulkaa horey nabi maxamedow sooma anan dirin ilaa haddaan soo dirnay waxaan u waxyoonnay axad gar lagu caabudaa ma jiro aniga maahane anigay caabuda wax alla waxaa kale la caabudaya gardarha lagu caabuda marka waa sidaa marka hadduu ilaaha cibaadada mudanu keligiis yahay falow allahaas keligiisa aslimu u hogaansama allahaas cibaadada u barax tira u hogaansamo adeeca awaamirtiisa qaata wuxuu idinka reebaya ka hara wa bashir nabiga suubano u bishaaree almukhbitiina kuwa ilaahay u tawaaduca oo marka awaamirta saas loo caddeeyo gabal waa tawaaducayaan awaamirtii u khushuucayaan waa hogaansamayaan gabalna waxa weye waa ka soo horjeesanaya waa ka soo horjeesanaya awaamirta ilaahay oo ayadoo cad amarkii alle ayay waddo kale iska marayaan waddo kale marayaan marka kuwa ilaahay u tawaaduca u bishaaray mukhbitiinta waxa weeyaan waa almutma'iniin dadka amarka alle ku xasilan awaamirta alle waa ku degayin qalbigoodu raalli ku yihi soo ma jeedin raalli ku yihi waa mutawaadiciinta waa wejiliinta dadka cabsanaya sida ilaahayba ku sifeeyey ilaah wuxuu ihi aladiina mukhbitiinta u bishaaree idaa dukira allaahu allah marka la xuso wejilad ay cabsato quluubhum qalbiyaalkooda waa kuwaas mukhbitiinta allaba sheegay waa dadka ilaahay marka la sheego quluubtoodu ay baqdo wasaabiriina kuwa sabrana u bishaaree mukhbitiintaad ku cadfee wasaabiriina kuwa sabrana u bishaaree calaa maa shay ku sabraa asaabahum asiibay dadka marka musaa'ibku dhacaan adduunkan waa daarulimtixaan qofka hadduu rumaysan yahay diinulislaam ma arka goxo dhibaato kasta ku dhacda waxa weyn hadday musiibo ku dhacdo wuxuu leey inna lilahi wa innaa ilayhi raajicuun khalaas ajra ilahay ka siinaa sabra hadduu nimco la siiyo qooqi maa kibri maa alxamdu lilahi u leey ajra laga siinaa marka cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu khayr muumin arrinkiisana waa khayr hadday xaalad fiican asiibto ilaahay ku shukrina khayru ka hela hadday dhibaata ku dhacdo waa sabra khayru ka hela marka muuminka arrintiisao dhan waa khayr arrintiisao dhan waa khayr waa nuucaas marka kuwaasaa loo bishaarayna amaa kuwa markay waxa weyn dhibaato yar dhacdo argagaxa sida gaaladii ilaa gaalku ilaahay ma rumaysno welidaa saas daraaddeeda dhibaato hadday ku timaado adkaysa waay waa isdila soo ma jeed waa isdila nolosha dhan walba uu leeyahay waa inaad ka taklustaa maxaa yeele garan mayo markaad isdisho xaa ku xiga maxal ah arrintu saas may ku dhammaanay sida mooryaankii shul iyo shalmiya mooryaanka laftigiisu moogtahay waa nuucaasuu ku dhowi inuusan aakhira rumaysnayna mooda waxa weeye wuxuu u dhimanaa waxaan macna lahayn markaas war waa waxaad naftaada u wey maya shul iyo shal waayu leey ama qayilaada helaan waa tega u leey fiir waxay tahay ma waadan qabriba ma rumaysna miya wuxuu fiiri haddaad tagto ma meesha nasiira miyaa ku xigta sow xisaab kuma xigto yaa subxaan allah waa arrin la yaab leh oo dhaqankii gaalada ah wax kaloy tahay male ilaa wuxuu ihi subxaana wasaabiriina kuwa sabra u bishaaree calaa maa asaaban waxa asiiba ku sabra waalmuqiimi salaati salaada dadka ooga u bishaaree wa mimaa rasaqnaahum wa yunfiquuna waxna ka bixiya mimaa kii rasaqnaahum aan ku risaqna oo sakada iska bixiya iyadaa ugu horreeya salaadda haddii lagu cadfo waa calaamadda lagu yaqaano salaadday waa laysdaba dhigaa sakada waa laysdaba dhigaa wlbudna wa jacalnaa waxaan ka dhignay albudna geela buurbuuran jacalnaahaa geela buurbuuran waxaan ka yeelnay lakum idinkayni kaga yeelnay min shacaa'ir illaah ilaahay diinkiisa calaamadaha lagu garto lakum xaala uu idinkugu sugnaaday fiihaa fi lbudun geela buurbuuran khayrun khayr fadkuruu xusa isma allah ilaahay magiciisa xusa calayhaa cala albudni geela buurbuuran korkoosa ku xusa sawaafo xaalo ay tahay mid saddex adin ku taagan fa idaa wajabad markay dhacdo junuubuhaa dhinacyaalkeeda fa kuluu cuna minhaa min luxuumihaa hilibkeeda xaggeeda ka cuna wa adcimuu quudiya alqaanica midka tuugsana iyo walmuctara midka bambaxa kadaalika sakhiridaas oo kale aan sakarnaahaa nimcoolaydii sakirnay lakum idinkaan idiin sakirnay lacallakum tashkuruuna likay tashkuruuna si aad allah u shukridaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku galladaysana oo ugu abaal sheegana addoommadiisa xoolahan hadyiga ah ee beytka alle lagu soo qalaa ajarka weyn laga helaa ama udxiyada ah ood gurigaaga ku qalon ajarka weynka helaydo xoolahaas anaa ini siiyu ilahay leey idan marka fiiri ilaahay nimcadiisa shukrigeeda lama wada guda karo maxaa yeele fiiri haddaad neefkii qashood ilaahay u qasho fiiri neefka marka hore isagaa ku siiyey inaad u qashayna isagaa ku waafajiyey isagaa ku waafajiyey marka xataa daacada aad samayda lafkeeda shukri kale usii baan inuu ku waafajiyey shukri kale kaaga sii baan soo ma jeedi ilaahay marka nicamta uu siiyey waxaa ka mid a xoolahaas aan ilaahay ku caabudayno oon ilaahay u qalayno asagaana siiyey ilah wuxuu ihi subxaana wlbudna wlbudna waxaa nasbinaya jacalnaadaas ficilay fasiraydo oo maxduufa wa jacalnaa waxaan ka yeelnay albudna waa jamcu badana waa geela buuran weyn neefka jirka weyn la waa wax caataya maaha waa geel jir weyn wlbudna waa jamcu badanatin badanada waa hasha badana hasha la yidhaha siduu yidhi imaamu shaafici imaamu maalik iyo caimo kale waxay dhahdeen badana haddii la yidhaahdo waa hasha iyo saca macnaha neefka looda iyo neefka giila laakiin badana marka la yidhaahdo sariix waxaa nusuusta ku ah geela la yidhahda tan kale geela in la yidhahdo waa laysku waafaqsanya waa itifaaq in geela badana la yidhahdo xaafidku wuxuu uhi loodana waa la yidhaha sharcan a la iska leeyay sida saxiixa laakiin fiiri xadiiska saxiixa bukhaari iyo muslim xadiiskii ka hadlayay jumcada maxaa ku jiray sida imaamu qurdubi uu yidhi waxa saxiixa badana waa geela xadiiskaasaana tusa sababtaa nabigu wuxu uhi xadiidkaas man raaxa fi saacati aluulaa fa kaannamaa qaraba badanatan qofkii saacadda ugu horreeya maalinta jumcada masaajidka yimaada wuxuu la mid yahay neef geela qof ilaahay u qalay waman raaxa fi saacati aaniya saacadda labaad qofkii yimaada oo masaajidka soo aadana fa kaannamaa qaraba baqaratan u neef loo afiiri marka badana iyo baqara waa kala duwan nabigu sala allahu alay waslm idan marka badana waa neefka geela waa neefka geela laakiin waxaa sugan sida xadiisi saxiix muslimka ku sugan min xadiisi jaabir ibni cabdillaah in nabigu uu amray waxa weeyaan marka la udxiyaysana amase waxa weyan hadyigana waa la mid eh neef geel ah toddoba qof ayay ka gudeen neef lo-ana toddobuu ka guda nabiga amray sala allahu calay waslm toddoba qof oo mid walba neef lagu leeyahy oo hadiya laga rabo ama toddoba qof oo udxiyaysanaysa waxa weeyaan toddoba hadday hal neefoo geela isla qalaan khalaas waa ka gudaysa hadday neef loo-a isla qalaanna waa ka guday taasna waa fududaynta shareecada islaamka ayay ka mid ayay ka mid marka waa noocaas ilaa wuxuu yidhi subxaana walbudna wa jacalnaa waxaan ka yeelnay albudna geela buurbuuran jacalnaahaa geela buurbuuran waxaan idinkaga yeelnay lakum idinka min shacaa'irilahi ilaahay diinkiisa calaamadaha lagu garto tan waxaa la ihahdaa altansiis calaa bacdi afraad alcaam markaan shacaa'irta soo fasirayna maxaan soo nidhi shacaa'irtu waa awaamirta ilaahay oo dhan awaamirta ilaahayna amray ee loogu dhowaadana maxaa ka mid ah udxiyadii iyo hadyigii a ka mid ah kuwaasaa ka mid ah marka awaamirtii tirada badneed oo shacaa'ir isku aheed ayaa waxa weeyaan si gaara gabal loo caddeeyey marka altansiis calaa bacdi afraad alcaam ka caamkii oo shacaa'ir ah shacaairtu waa dhammaan awaamirta ilaahay ayaa gabal si gaara loo cadeeyey oo gabalkaas waa maxay waxa weeyaan xoolahaas hadiga loo qalaya ama udxiyada kaasoo kaleeto wuxu yhi maxamed amiinu shinqiidi adwaaulbayaanka haddii xugun caam ah fardi soo gelaya si gaara loo caddeeyo kaasoo kale waxa la hahda qadciyu dukuul macnaha inuu shacaairta hadda geelu ka mid yahay miyaa shaki geli kara allah bay yidhi anaa ka dhigan shacaair marka shacaairtu waa awaamirtani laakiin geela hadiga inuu shacairtii ka mid yahay waaba nasba waaba aci iyada waa lahuba aci wey welidaa saas daree takhsiis ma geli karo hadhow haddii shacaa'irta daliil khasisaaya oo leh hebel iyo hebel kuma jiraan haddii la helo geelu ka mid noqon ma xaal isaga waaba la nasgiriy marna kama bixi karo xataa lagama khasisi karo markaasoo kale marka geelaas hadiga ah ama udxiyada loo qalaa shacaa'irta ilaahay calaamadaha diinta islaamka lagu yaqaanay ka midta marka waa calaamad weyn oo la raba dadka muminiinta meelaha ay joogaan calaamadaas inay muuqato waxaa waxaylaha ayaan darada soomaalida haysatay ka mid tahayo udxiyada gobolada gabal gobolada gabal alxamdulilah aad a looga yaqaan gobolada soomaalida gabal ka mid a maalinkaas oo ciidul adxaa guri awood bale oo neef lagu qalayna ma jiro laakiin gobolada gabal oo magaalada muqdisho ka mid tahay waa kuwa ayaan daradu ku dhacday ka mid tahay waxa weeyaan boqolkii qoys ma udxiyeeyaan bal meel kale hanqaltaagayo carabay ka sugaayo oo carabku naaru ka carara miyaadan ka cararan adugu oo jannu rabaa miyaadan rabin ya magaad meelahaas waxaa arkaydaa wax lagu kala boobaayo laleeyahay waxa hay-adaa bixiday oo kuwaasaa loo war waxaas waa qalad waxaa la rabaa qoys kasta oo awooda in gurigooda udxiyada ay ku qalaan maalinkaas waa cibaadooyinka maalinkaas ilaahay loogu dhawaado kuwa ugu waaweyni ka mid kuwa ugu waaweyni ka mid qof kasta waa in xil iska saara oo uu isagu horta qalaa sunnadaas uu nooleeyo oo ilaahay ugu caabudo taas ayaa la rabaa waa shacaa'iru diinillaah arrin weyn weeye lakum waxaa idinkugu sugnaaday fiihaa fi lbudun geelaas burbuuran dhexdooda khayrun khayr waa hawaab wa ajar waa raallihaansho ilaahay taas weeyaan khayrkaas fadkuruu xusa isma allah ilaahay magiciisa xusa calayhaa cala albudni geelaas iyo macnaha nimcoolaydaas aad qalaydaan ku xusa sawaafa xaalo ay tahay saddex mid ku taagan saddex mid ku taagan meeshaan muhiim waxaa ah ayadana in la ogaado sida xoolaha loo qalo wa khaasatan geela sida loo qalo koow horta fadkuru xusa isma allah sidaan horena u soo sheegnay waxay tahay marka la qalayo in magac ilaahay lagu qalo taasna waxaa tusaya xadiidka saxiixa jaabir ibni cabdillaah radia allahu tacaala canh ee abu daawuud iyo tirmidi ay wariyeen nabiga maalinta udxiyada markuu salaada ka baxay waqtiga la qalaayo waa waqtigaas ayaa loo keenay wan markaasuu yidhi bismi illaah wallaahu akbar allaahumma haadaa canii wa canman lam yudaxi min ummati maxamed ilaahayow neefkaan aniga iyo ummatulmaxamed intaan udxiyaysana ka qala xadiidkaasna waa xadiiska ay ka qaateen ahlucilmiga gabalkood dadkii dhintay aabbaha iyo hooyadaa dhintay oo ka udxiyo karta sababtoo ah nabigu markuu udxiyaynayo leeyahay ummatulmaxamed intaan udxiyaysan hadda intaan udxiyaysan bacdina waa dhinteen bacdina waa nooli gabal dhintaa ku jira oon udxiyaysan xadiiskaas culimmada gabalaa ka qaadata oo yidhaahdeen waxa weeyaan waa laga udxiyi kara qofkii dhinto waalidka ah udxiyaduna cibaadooyinka waaweyn ay ka mid tahay marka waa in magaca ilaahay lagu qalaa tan labaadna waxa weeyaan waa in geela marka la qalayo sida sunnada loo qalaa waa maxay waa sidaas qur-aanku sheegay sawaafa iyadoo saddex adin ku taagan waxaa la rabaa geelu afar lugood uley soo maaha lugta bidixdaa in la laabo saddexda kale iyadoo ku taagan halkaas rubadbaa lagu dhufto ee ay dhacdo xoogga ay dhulka ugu dhacayda naftu waa tegay degdegay u tegay degdegay u tegayda bukhaariy muslim waxaa ku sugan min ibni cumar can ibni cumara radia allaahu canhumaa cabdullahi ibni cumar nin uu yimid neef geela inta fariisiyey raba inuu qalo markaasuu ibcafa qiyaaman muqayadatan sunnata bilqaasi taag ayadoo taagan qal waa sunnadii nabi maxamed sala allahu calayh wasalam nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan iyo saxaabadiisu geela markay qalayaan lugta bidixdahay xidhi jireen ayadoo taagan ayay rubadda ku dhufa jireen oo qali jireen oo saddexda kale ku taagan abu daawuud ayaa warina xadiiska waa xadiis saxiix sunnatu nebiyi waxay tahay sidaas qur-aanku sheegayo geel haddii la qalaa waa inaan la fariisin waa cadaab neefka in la fariisiya ta la fariisiyo oo waxa weya qoorta la laabo ay gowracayaan markaasu waxa naftu dhibaysa muddo dheer sunnadaas waxa weeyaan wax ku dhaqmaya maanta waa ku yarta dhulka yaga soo maa waa in sunadaas nabi maxamed kula hadla sal ala qur-aankaa sidaas sheegaya nebi maxamedaa sidaas u qali jiray nabigaa sidaas sheegay sidaas saxaabada dhihi jireen sidaas weeyaan neefka geela waa in lugta bidixdaa la laaba isagoo taagan halkaas rubadda lagu dhufta uu markaa joogga ka dhaca xoog u dhaca naftu degdeg uga baxda sidaas wey laakiin ta la xirxiro isagoon meel ka dhaqaaqi karin la gowraco ee uu afar iyo labaatan sac jarcinayo mid ka daranna waaba soo socotaayo waana sheegi doonaa oo geel badan xaaraan wey oo la qalayo oo la cunaa xaaraan wey geel badan waana la gowraxay ogow bisiina waa lagu qalay waana xaaraan taasna la soco oo waa maxay taasu waxa ay tahay haddii marka la gowraco intaan naftu ka dhicin cag laga jaro xaaraan wey xaaraan qadcana wey waana nuuca ay sameeyaan mujrimiinta xoolaha qala geela qala kuwa mujrimiinta inta xeel inta xirxiraan waxa weeyaan qala waxa weeyaan neefkiioo jarcinaya oo nafti ku jirto ay gogoynayaan waa cadaabayaan allah cadaabay ka war siday u gelayaan markaasay suuqa keenayeen hilibkiioo dibaaxinaya ka war hilibkiioo dibaaxinaya kawaanka yaala jagjagjagli ka war xaaraan qadcana wey neefkaas in la cunaa neefka inta naftu ku jirto xaafidku halkaan masaladaas uga hadlaya halkaan uga hadlaya fa idaa wajabat markay dhacdo junuubuhaa ee yacni maatad markay dhimato markaasaa la cunaa fiir qur-aanka faidaa wajadat markay dhacdo junuubuhaa dhinacyaalkeeda fakuluu cuna minhaa min luxuumiha markaasaa la cuni kara ka hor lama cuni karo xaaraan wey ka hor qur-aanka fiiri xaafidku halkaasu markaa ku keenay wuxuu yidhi wa haada alqowlu huwa muraad ibnu cabbaas wa mujaahid fainahu laa yajuusu ma bannaana alaklu in la cuno min albadanati hasha idaa nuxirat marka la qalo xataa tamuuta ilaa ay dhimato oo watafruda xarakatuhaa dhaqdhaqaaqeedu uu baraf noqdo uu qaboobo macnaha ay dhaqaaqi diido ma bannaana waa in waxa weeye naftu inta ka baxdo ka dhammaato aan wax xarakaa laga waaya kadibaan la cuni karaa markaasuu xadiisii saxiixa soo arooriyey oo uu ka mid yahay nebi moxamed sala allahu cala waslm xadiiska uu yidhi maa qudica min albahiina neefka maa qudica min albahiimati neefka wixii laga jaro wa hiya xayatun fa huwa meytat waa bakt neefkao nool wixii laga jaro axmed iyo abu dawud iyo tirmidi waliin waa saxiix idan marka la gowraco neefkiio nafti ka bixinoo nool cadka laga jira xaaraan qadcana wey waana aarka dadkaas xoolaha qala ee aan diinta wax ka oqoon sida ay u qalaan ma sugi karo neeftu inta naftu bacdad u dhiba marka hore si qaldan u qal soo ma jeedi ta gowraco uu neefkiio weli nool oo dibaaxinayuu ka gogoyna waa in xarakada uu daayo weliba uu qaboobo oo xarakada oo dibaaxinta uu daayo waxayna ku imaan karta mar hore sunnada in lagu qalo neefka la taajiyo isagoo taagan la qalo uu jooga ka dhaco waxa weeyaan sidaas weeyaan joogga uu ka dhaco sidaas weeyaan markaas ayaa waxa weeyaan ay dhici karta marka inta neefkii taajiyo lugta uu laabay maana lugta kale xaggeeda ka maro yuusan kusoo dhicini waxa le inuu gowro ha dhaco khalaas deg degay nafta uga bici ha sugu ha ka leexo markuu xarake laga waayo khalaas haqaf marka waa noocaas laakiin neefkiioo weli nafti ku jirta la qalo waxay khilaafsan tahay awaamirtii nabi moxamed sal la alay slm iyo awaamirta qur-aanka intaba way khilaafsantah ila wuxuu ihi subxaana faidaa wajabad markay dhacdo junuubuha dhinacyaalkeeda fakuluu cuna minhaa min luxumiha hilibyaalkeeda wax ka cuna amarkaas waa amru istixbaab sida saxiixa ah waa sunno waajib ma ahan inaad cuntaa waajib kuguma ahan waa sunno sida raajixa ah waana sida nebigu sameeyey boqoluu qalaayey lixdan iyo saddex gacantiisuu ku qala boqolka inta ka baaqigaana cali u wakiisho idan udxiyada qofka u wakiilo kartaa laakiin gacantaada fiicnaad ku qalan maxaa yeele lixdan iyo saddex gacantiisa ku qalay nabigu sala allahu alay slm udxiyada marka qofka u wakiilo kartaa qal waa dhigi karta laakiin mid aad soo wadayo wuxuu yaqaan aan laari waxbaha u wakiila neefkaaga udxiyadaa qalo sa qiblada u jeedidid oo waxa weyan halkaas uga istaagtid dhamankaa bismi illaahi wallaahu akbar allaahuma haada minka walaka inta tihaahdid aduu qalo neefkaaga ee waxa weeyaan labada hunguri iyo labada halbowlo afartaas jar afartaba wada goo ka leexo ha kuu qabooba hadduu aad aragto asagoo luka jeerahayo maqaaran ka bixin hayga taaban balaayahay cunsiina waxa weeyaan waxaa xoolaha qalaa waa dadka soomaalida kuwa ugu diinta xun agarkooda haddee dad fiican waa ku jiraan kama wada hadla dhammaantood marka neefka ay gowraceen waxaad aragta asagoo maqaar ka fiiqayo neefkiio nool aawey waxaas halkayuu hadalkii nabiga uu ka joogaa in allaha katabin allaha kataba alixsaana calaa kulli shay faidaa qataltum faaxsinu lqitla waidaa dabaxtum faaxsanu dibxa war sida aad wax u qalaydaan si fiican ha noqoto waliyuxida axadukum shafrata way middi af badan lagu qala neefka marka la qalaa waliyurix dabiixata ha u raaxeeyo neefkiyo nafta ku jirta maqaar kala bixiya raaxaa waa cadaabi marka cuna nabiga sal lahu alay slm markii la qalay mid bacata laga soo gooy yidhi hala keriyo waa la keriyey markaasuu cunay waa sunno marka in la cuna waajib ma ahan inay waajib tahay in culmada gabla qabta weliba weji shaaficiyada wey yui xaafid inay waajibata inaad wax ka cunto wa adcimuu quudiya alqaanica midka tuugsana iyo walmuctara midka bambaxa maxaa loola jeedaa qaanica muctarkase maxaa loola jeeda aaday fuqaadu iskugu khilaafeen qaar waxay dhahdaan qaanica waa qof qanacsan qofka qanacsan oo asagu tuugsayn wax kasi hadiyad siine muctarkana waa midka bambaxaya oo iskaa tusaya oo neefka meesha lagu qalaya soo istaagaya kaasna wax kasi marka saddexay noqonee qayb adigiya cuna qaybna waxaad siinaya qofkaas qanacsan oo hadiyad wey qaybna miskiinkan iskaa tusayaad siine saddexaad u qaybina udxiyada waana akaru ahlicilmi say ku tageen in saddex loo qaybiyo xoolaha soo ma jeedi ahlucilmiga gaballe waxay dhahdaan maya qaanica waa midka tuugsana muctarkana waa midka iskaa tusa lakiin aan tuugsayn ama waa qofka qaniga deriska kula ah waa u jeedaa neefka guriga sii gala iyo wax ka soo baxa iyo midida dhiig gale waa deris qaniah laakiin arkaya waxa guriga gelaya waxa ka baxay taasaa loola jeeda oo wax saasa u kala duwen weliba ibnu jariir saasuu doortay wuxuu yidhi alqaanic huwa saa'il qaanicu waa midka tuugsana kaas weeye muctarkana waa midka iskaa tusa labada wax ka sii marka halkaas waa meeshay ka qaateen uu yidhi xaafid ibnu xajar waxay culummada ku tagtay udxiyada saddex in loo qaybiyo qayb adigii eelkaagu cuna qaybna waxa weyn hadiyadu bixi qaybna masaakiinta si saddex waana sida uu yidhi imaamulqurdubi akaru ahlicilmi sida ay ku tageen waa kaydaysan karta inta iska oodka cata aad sheeg ku shuba karta meel waa iska dhigan karta udxiyada fiiri qalidii aad ilaahay u qashay aad alle ugu dhowaan bal fiiri nabiga sala allahu calayh wasalam xadiis saxiixa waxaa uga sugan inuu yidhi inii kuntu nahaytukum can iddikaari luxuumi ladaaxi fowqa alaain hadda ka hor waxaan idinka reebay udxiyada hilibkooda saddex maalmood ka badan inaad cuntaan fakuluu hadda cuna wadakiruu kaydaysta maa badalakum inta inin muuqata iska kaydaysta imaam muslim saxiixiisa ku wariye min xadiidi buraydat bni xusayn marka waa la nasaqay nahyigaas waa la nasaqay naasiq iyo masuuq iyo hal xadiis iskula jira marka udxiyadaada waa iska kaydaysan kartaa waad iska kaydaysan kartaa adugu haddaad wada cuntoodan waxba bixin aa culummadu isku haystaan qaar waxay leeyihin waa inuu markaas waa laga rabaa neefkii neefkii waa inuu qiimihiisii bixiya isagaa iska cunay waxma bixin culamada gaban waxay leeyihin nis aa laga rabaa qaarna waxay leeyihin waa tii saddex loo qaybiyo dee tulus aa laga rabaa calaa kulli xaal waa inaad sida saxda ugu fiican ahli aktaru ahlicilmi ku tagaan waa inaad marto aad saddex ugu yaraan u qaybido daada dee badanaaba sadaqaysatana kaba sii fiican waktiga la qalaa waa salaada ciidda markii la tukado nabigu sal lahu alay slm wuxuu yidhi qofkii ka hor qalay neefkaas waa neef hilib oo iska degdegsaday hadda mid kale ha qalo taasna waxa weeyaan xaafidka halkan uga hadla xadiidkii baraa binu caazim oo bukhaari iyo muslim sidaas weeye salaadan marka ciidda la tukado markaasaa la qalaya sida sawaabka waa nuucaas ikhtilaaf badanaa ku jire ilaa maalmahee la qalaya aqwaal badanaa ku jirta laakiin xaafid xaafid ulmaqrib ibnu cabdilbar wuxuu yidhi laba qowl waxaan ahayn macno maleh maxaa ila wax afara maleh laba qowla aahaartu ku soo aroorta in la yidhaha waxaa la qala maalinta ciidda ah iyo labada maalmoodoo ka dambeeya waa saddex maalmood marka waana qowlka imaam maalik uu ku tegey waana qowlka ka sugan cabdullahi ibni cumar iyo anas ibni maalik iyo in la yidhaha waxaa la qalaa maalinta ciidda ah iyo saddexda ka dambeeda ayaa mutashriqa waana qowlka imaam shaafici ku tegey labadaas qowl unbaa wuxuu yidhi xoogaa niqaash iyo fiilfiilin u baahan laakiin aqwaasha kale waxba ma haystaan xujaaba marka xadiiaana ku soo arooray in waxa weyan ayaamu tashriiq ay yihiin waxa weyan ayaamu dabx ayaamu tashriiq kulluha dabxu xadiikaasna ahlucilmiga gabala qawiyey marka imaam shaaficina sidaas ayuu ku tegey ilaa wuxuu yidhi subxaana kadaalika saqiriddaas oo kale oo xoolaha la iniin saqiray ilaahay baa iniin saqiray way iska hogaansanaydaan darabtan waa koraydaan darabtan waa maalaysaanoo caniyaad ka cadaysaan darabtan waa qalanaysaan ilahay baa iniin saqiray iska kiindhici mayaan kadaalika sakiriddaas xoolaha ilaah uu iniin sakiray aan sakarnaahaa sakirnay lakum idinka iniin sakirnay maxaana lakugu sakiray lacallakum tashkuruuna likay tashkuruuna inaad shukridaan ood ilaahay ku caabudaan wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed